بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الأمر بإخراج الزكاة الفطر قبل الصلاة adaakani baabulmri amarka baabkiisii weeye la ysfaraye la ysamrayey biikraaji zakaati اlfidri zakadan zakaatulfidriga bixinteeda la bixiyo qabla salaati salaada ciidda horteeda oo intaan salaada ciidda la gelin in ruuxii dee zakaatulfidri bixinaya zakaatulfidriga say bixiyaan waqtigaa laga dambaysiin bal taas ayuu wixii inooguba yimi ayuu baabkeedii yahay xdثna يحyى بن يحyى qال أخبرna أbو khaysmة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رsuul الlhi صلى الlه عليه وسلم أmra بزكاة الفطر snadka xadiiku kolley waa dadkii aynu in badan nagu soo noq noqonayay abu khaysamana kolna kunyadiisu ku keenaa kolna magaciisa waa زhayr بن معaawiية الjuعفي زhayr بن معaawiية aynu in badan soo aragnay markaa wuxuu yihi ibn cmar ana rasuul الlahi slى الlahu عalيyه wasalam rasuulkii ilaahay amara wuxuu amray bizakaati اlfidri zakataas zakaat اlfidriga an tuؤadda in la guto oo la bixiyo qabla khuruuji الnaasi dadka bixitaankooda horteed ilaa salaati salaada ay u baxaan oo waqtiga ay dadku salaada ciidda usoo baxayaan inta ka horeysa in zakadii la bixiyo ayuu rasuulka ilaahay amray xadaثna mحamed بn raafici qala xadaثna ibn abi fudaykin qala aخbarana الضaxaaku can naafici can cabdالlahi bni cmara waa xadiiskii hore un waliba dariiqii naafic baa laga warinaya lakiin naafic inta ka sokaysa isbedeshay oo de mحamed ibn raafic iyo ibn abi fudayk iyo الضaxaak ibn cثmaan sanadka hore kumay sugnayn ibn fudekna maxamed ibn ismaaciil ibn abi fudeyk in la yidhaha horeynuu soo maray sheekhadii shaaficiya baabu kaba mid yahay marka wuxuu yihi ibn cumar ana rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulki ilaahay amara wuxuu amray biikraaji zakaati اlfidri zakaat lfidriga bixinteed lafdigan biikraaj halkii hore kuma sugnayn istanbul matnigii oo dhan usoo wada celiyo onu milahu ama aanu odhan ama naxwa wuxuu amray biikraaji zakaati lfidri zakaatu lfidriga bixintiisa an tuؤadda in la guto la bixiyo qabla khuruuji nnaasi dadka bixitaankooda ay baxayaan ila salaati salaada ay u baxayaan horteed oo de waa shaksi kasta intaanu salaadii u bixin inuu iska bixiyo hadday dee xataa waqtigaa uu bixinayo dad kaleba ay hortiisii tegeen taasi ba'si kuma sugna ee waa salaada horteedun in la bixiyo taas baa rasuulka ilaahay amray bal xadiidkan baa baabka inoogu sugan waxaanu xadiidku daliil u yahayba e bal ama u ina tusayaa horta waktiga la bixinayo zakaatulfidriga walow laga horreysiin karo inuu yahay intaan salaada ciidda la gelin een loo bixin iyada habeenkii hadduu sii bixiyo kollay ba'si kuma sugna hadduu maalin iyo laba kasii horreysiiyana iyadana saxaabadii iyo waktigaa waa la samayn jirayo waa shay jaa-iso way banaan tahay intaa in ka horeysa madhabka shaafici baaba bishoo dhan baa la bixin karaaba xanafiyadna waabay kasii waasacsanto ramadaan baaba laga horreysiin karaa bay leeyihiin lakin de si bal masalan iyadana axaadiis ay nooguba timi walow aanay marfuuc ahayn waxaa timi ba de in ina waa la ururin jiray oo iyadna cumaasha loo diri jiray si dadkii baahnaa loo gaadhsiiye mutay markaa dadkaa ururinaya maalin iyo laba ka horba way sii fadhiisan jireen de sida ibnu cumarba waktigu bixin jirayba ay tahay oo maalin iyo laba cumar bal xadiis marfuuca wuxuu yimi xadiidkii markii abu hurayra intuu rasuulka ilaahay u wakaashay zakadan xifdigeeda kolley waa ururinteeda iyo ilaalinteeda bal si loo qaybiyo ayaa saddex habeen isku xigaa shaydaan u imanayo kolba wax ka qaadayo isaguna qabanayu lahaa ma soo noqonayo ee kollay waktigaa la ururinayena waa kaasoo ma haddee maalintii ciid inay ahayde waa wakti ka horreysay unu habeena kaba horreeya habeeniyo laba iyo ama saddex iyo bal markaa waktigaasna kollay waa la bixin karaa sida in badan ahlucilmiga kamid ku tagaan intaa lagama horreysiin karo laakiin madhabka iyo waata aan leenahay waa laga sii horreysiin karaa waxay leeyihin un dee laba sababood buu lahaa waa rabadaantan iyo dee afuritaankeedii la afurayo kol haddii sabab ahaan wax la helay waa lasii horreysiin karaa bay leeyihin laakiin bal ficil iyo camal waxaan helaynaa waa maalin iyo laba ama dee ka horreysiinteed lagaba sii horreysiiyo arrinta kale halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala uu sheegayaana wuxuu leeyahay xadiidku daliil wuxuu yahay jamaahiir alculamaa qowlkood iyo shaaficiyo ah inaanay banaanayn zakatulfidriga ama bixintiisa in laga dambeysiiye maalinta ciidda ee sida fadliga badan ay tahay in qabla alkhuruuj ila lmusalla kolley waa saa dee isaga keyrkiiba ay yidhaahaan xadiidkana waxaa inoogu sugan uun waa intaan salaada ciidda ka hor in la bixiyo oo kale laakiin dee jamaahiirtooda waxay ku tagaan haddii waktigii mustaxabka un inuu yahay haddii maalintii la bixiyo xataa maalintaa ciidda salaada dabadeedba waktigeedaba matalan taas ruuxu kumana dembaabayo waktigeedna kama dambeysin waana qada ama dayn la bixinayo lama odhanayo waa banaante wuxun ba yidhahdeen maalintaa ciidda in laga dambeysiyaa waa xaaraam walow ruuxii ay ku waajibtay dee waktigii ay waajibtay kolley isagu wax isaga dheer nafaqadiis iyo ti ciyaalka oo uu ku bixin kara haystay kol hadday waajibto hadduu maalintaa ka dambeysiye ama bishaba ka dambeysiye waa dayn saaranun oo ilaa waktigeena ruuxii dee maalinta aan bixinay ku waajibtay waa dayn lagu leeyo taas iyada hadal kama taagna ee xagga waktiga weeye ayay intooda badani kuba tegayaan xadiidka daahirkiisu kolley taa ma keenayo oo dee amarka markaan eegna iyo amarkiina asalkiisaa waajiba iyo qabla salaati lciidna ay tahay waxa u keenaya waktigaa dee inaan laga dambeysiin e laakiin maalintii oo dhan bay kaba dhigaan waktigan istixbaabun bay kaba dhigaan ibnu xasmi baa kuba taga waktiga haddii laga dambeysiiyo dee wixii inuu ruuxii aasim yahay oo walow de hadduu bixiyo daynkii uu kaga dhacayo laakiin ismi meeshii uu jiro oo ay tahay inuu kaba toobad keeno xadiidkii isaguna xasanka ay abi daud iyo ay wariyeenna waa kii ahaaba man addaha qabla الصalaati fahiya zakaة maqbula waman addaha bacda الصalaati fahiya sadaqaة min asadaqaat zaka maqbulaha qabla salaad bay noqon haddii kale waa sadaqaadka kale un bay laba mito bal markaa muhimku waxa weeye walow jamaahiir qowlkoodu kaa yahay haddana daahirka xadiidkana ma keenaye inaan waktigaa asal ahaan laga dambeysiin un taas sida kale dayn bay noqonaysaa ruuxii uu kuba waajibayo kollay kamaba dhacayo kol haddii marka ay kuba waajibteen baabu ismi maanici zakaati zakada kii diidaya ama manceeyey bal dembigiisiian bixinayn dembiga weynuu mudan iyo ciqaabta iyadana sugaysa ayuu baabkiisi yahay وxadaثnي سwayd بن سacيidi qal xadaثna xfs yaعni بna maysarةa صنcاniya عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم سندkan in yar caaw ku yar joogsan iyadoo kollay dadka nin cusubiba aanu ku jirin lakiin arrin yar baan ugu joogsanayaayo waxaa sheeka mslim yahay nin swayd ibnu saciid la yidhaaho xataa muqadimadii buu ku sugnaayna ka dambeeyena waa ku sugnaayo waa nin sheekhadii mslima kitaabkana rijaashiisa kamida bukhaariya iyaanu kuba sugnaaninba inta badanna asxaabu sunan yaanay wax ka warine bal waa nin kaas muslim sidiisa waxay yidhahan waa saduuqa waa nin rubbadana ahaa laakiin markii dambe u weynaado dee aadna u cumriyo boqol buu gaadhay laakiin tii ka horreysayba waa indhabeelay oo markaasay yidhaahaanba wuxuu aqbali jiray talqiinta talqiinta uu aqbali jiray kollay talqiinta halkana waa ruux wixii dee loo laqino oo dadkan ruwaadda kolkol dadka been kuma xambaari jiray ama kolkol ka yaarsiin jiray dee waxa weeyaan haddii xataa ruuxu yimaado yidhah xadahakum fulan can fulan can fulan waxaa la arkaa dee inuu kuma kadsoomi jiray oo tii iskaba aqbali jiray talqiintu waa taasoo waa ruuxa wax loo laqino oo markaa afka loogu rido dee ti wixii loo laqinay uu isaguna iska qaato yal qabo dee kollay taasna waxay keenaysaa riwaayadiisa bal taas inaan la celino xataa ibnu muciin baa laga soo naqliyaa hadal dee waa isaga kollay aad u xeel dheero uu yidhaahaba law kana lii rumxu law kana lii farasu warumxun laqasawtu sayd ibna saciid haddaan waran iyo leeyahay faras ninkaasaan ku duuli lahaa waa umuurahan dee taas iyo talqiinta aqbaliyo taa iyo isagoo le waxyaaluhu wariya kitaabkii muslimna waa inoogu sugan yahay kolleyna rag kala duwan oo aan idhi ama dee waaba saduuq ama maqaal baa ku sugan ama dacfi baa kuba sugan barhkooda oo ama kitaabka ku sugan waxna waynu kasoo aragnay waa jira kitaabkana waa kitaabka axaadiida si ay saxiix tahay cidda wax laga warinaya ususha laga warinayaana dee rijaashaa saxiixa ay tahay bal dee marar kala duwan waxaan soo sheegaynay marka cid saasina soo marto xadiidkani waa mutaabaco ama waa shaahido mutaabaco waxay ka dhigan tahay xadiid kaleo meeshii la warinayaa jira oo dariiq kale ah ninkana markaa cid kaleo ku raacsan ama uu wax ku raacay baa jirto kollay cumdo oo la xujaysanayo oo markay mutaabaco noqoto ama shaahido xadiid kaleo lamid ah oo xadiidkan yaanu la dariiq ahaanin la sanad ahaaninbe lakiin xadiid kaleo saxaabi kale laga warinaya lakiin la macno ah oo dee isagii la ictibaadsanaya waa jira marka ay tahay shawaahidda iyo mutaabacaadka cid aan axaadiisa usuusha ee la xujaysta aan laga warin baa laga wariyaayo dee labada saxiixba dad saasi way dhacaan oo mutaabaca iyo shawaahid ay uga warin waayo cumdo maaha dadkan kale ayaa ah kuwii xujada ahaa la ictimaadsanaya ata lakiin arrin kalea jirto arrintan doonaya caawa inaan yar sheego oo kolkol iyadoona xadiidku mutaabaca ma shaahiday ninkaas sidaasina uu kuba sugnaan karo oo waxa weeye awqaadda qaarkeed waxaa dhacaba xadiidku inuu xadiis macruufa yahay oo dee ruwaadii siqaada ahayd agtiisa ama agtooda macruuf kuba oo la yaqaano saaxiba saxiixna dee nin aan raggaas siqaada ahaynba oo laakiin raggii maqaal kuba sugnaa ama dacfi ku sugnaana dariiqoosa uu kaba wariyay xadiidka waa xadiis macruuf oo dad siqaadaa warinaya laakiin raggii kama warinaya nin dacfi ku sugan yuu kaba warinaya arrintuna mutaabaca iyo shaahidba maaha laakiin maxay tahay dariiqiisa baa arrin miise gaaraba laho uu ka sanad caadisa xadiidka waa macruuf oo dhibaata ma laho dee duruqdii kale uu kuba sugan yahay ninkani waa ka sanad caalisan yahay raggii kale oo caalimnimadaas uu masalan isaga sanadkiisa uu caali yahay kuwa kalena uu naazil noqonayo ayuu isagii iskaga kaaftoomaya xadiiska lakin waa xadiidka macruufa kolkol amase waxaaba weeye isaga dariiqa uu wax kaga ku wariyey ee sheekhan uu isagu sanad ahaan uleeyaha dariiqanuna durug kaleo dee xadiiskii dadkii siqaada ay warinayeen oo la yaqaano ma masalan lagu kalsoon yahayna way jirtaayo kolkol taasna way u dhacaan raawi aan bal masalan maqaamkaa sare ahayn kutubtan saxiixa uu dhacaan kolley qisaa jirta haddii aimadu umuuraha ay soo naqliyaan oo iyadoo abu zurca iyo ay ku qoonsadeen muslim ragga qaarkood asbad nin la idhaayo qadan ibnu nusayr iyo axmed ciise inu marar soo maray iyo ragga caynkaasa uu yihi muxuu kitaabka ugu daray raggaasi dee may ahayn raggii saxiix oo kale markii isaga ninkii kaba maqlay inawaaraa kaba maqlay uu ugu tegey ama me waxa weeye nin kaleo kaba maqlay ugu tegay naysabur muslim oo arrintii uu sheegay ayaa wuxuu sheegay un de arrintaa aan sheegnay oo ah inuu xadiidkii duruq kale waa leeyahay e laakiin waa dariiq caaliya ayay yihiin oo kuwii kale kaba caalisan oo saas baa wixii ay dadka kale siqaada ahaa lagaba warinaye lagu yaqaanay ayaad ugaba wariyay arrintaas oo ay noqonayso waa arrin kale oon mutaabiciyo shawaahid ahayn oo kolkol nin dacfi kuba sugan yahay kitaabkii saxiixa uu dhacayo xadiidkii laakiin dee duruqdii kale iyo riwaayaadkii kale ayuu macruuf kuba yahay oo masalan aba xadiis acmash laga warinayo dee dadkii siqaada ahaana ay warinayaan kuwa maqaal kuba sugan yahay ama dadkii dacafada ah ee asxaabtii acmashaha barhkoodna ay warinayaan laakiin markaa xadiiska waa macruuf markaasoo dhib maleo xadiiskii waa sugan yahay markaa dadkii maqaal kuba sugnaa agtoodii baaba saxiixa ay dhacaysaa caalinimo uu sanadkiisu caaliyay daraaddeed laakiin waa xadiis macruuf oo duruqdii kale macruuf kuba oo siqaadii lagaba warinayo bal taasna waa arrin dhacda kolleyna waa arrin ibnu rajab baa qawaacidiisan uu ku taam yeelo cilasha tirmidi marka uu sharxayo sharaxaa dhameeyo qawaacid uu ku taam yeelo aada u qiimo badan ayay mid kamidaba taa tahay bal hadalkaas khulaasadeedu ee kuwa kalena way sheegaane bal kolley sweyd umuurahaasi baan kuwa xambaaraynaa warinta uu kaba wariyo aba صالح dakwan waa kunyadiisi iyo magaciisiiba akbarahu u waramay zayd ibnu aslam zayd ibnu aslamna kolle waxaan filaya dee waaba inagu so inagamaba dheerayn oo aslamkan mawla cumar ibn الkhadaab oo dee waxaaba alcadawiyi baaba kol kol la yidhah waa qon qoyskii cumar ibn الkhadaab oo aslamkan ba sabigii ugu horreeyey khilaafadii abubakar soo galay waxa weeyaan madiine ayuu kaba mid ahaa waa isaga iyo xumraankaynu soo marnay cuثmaan aslamkan iyo xumraankaynu soo marnay cuثmaan waysada kaba warinaya iyo qoom sidaas oo bal masalan taas markii dambana dadooda qiimo badan ba noqday oo asagii ugu horeeya soo galay zaydna waa nin caalimo xagga tafsiir iyo cilmiga kaleba siqa ku ah ayuu ahaaba oo kollay aada u qiimo badnaa umurahay kutubta taraajimta ay soo naqliyaan waxaa kaba mid ah imaamkii weynaa ee ahlubeytka raggii ugu mudnaa waktigiisa zaynulcaabidiin cali ayaa intuu majaalista kale iyo xalaqaadkii kale uu soo dhaafo madiinu xalqadiisa fadhiisan jiray culimadii qoraysheed barhkood baa taa yar dhibsaday oo nin kaba mid ah oo la ar kitaabka isba kuba sugan rijaashiisa kaba mida ayaa ku yidhi atatakada majaalisa qawmika waa cibaaro kaba cabire mal haddee nooc majliskiisuu dhaafay xalqadiisuu dhaafay xalqadaa kalena malaa hadal ay kasoo saartay ilaa cabdi ali cumar ibn اkhadaab ma intaad qoomkaaga xalaqaadkoodii dhaafto ayaad ka aada u tegeysaay oo markaasaa muxuu ku jawaabay arajulu yacrifu wa de ma yanfacu nafsahu ama man yanfacu nafsa ruuxu isaga garanaya cidda ujeedadu cilmigiisa kaba faa'iideysanayo cilmi uu kaba helayo saas uba gudbayaayo in waxaa kaloo soo naqliya mase tamiidka ibnu cabdilbar kuba sugan naxwas la odhanayo ansaar ah shaacirna ahaa ya de waktiyada ah khaasatan cumar ibn cabdilcaziz wixii kaba horreeyey rag boqoro oo kaba horreeyey si daa kuwii ka dambeeyaba ahayn ilaa waktigeedna iyo dadkaa gabyo oo kale iyobaa manzilo weyn agtooda kulahaayo dadka kale ay kaba horreysiin jireen oo xoolo badan ay siin jireen soona dhaweysan jireen cumar markuu yimi waxay noqotay culimadu ku soo dhaweyso dadka caynkaasa ama lama xijaabo axas waa la xijaabay zaydna waa soo galay zaydna waa loo fasaxay deetula khaliilay ama xafsin afilxaqi am markaasoo markaasoo khaliilkayga waa wuxuu sheegaya aba xafsinna waa cumar ibn cabdis xaqa miyay kama tahan udna may an uqsa wayudna bnu aslama xaqa miyay kaba mid tahay aniga maanta in layna fogeeyo waa dee shaacir oo saasuu leeyay in aslamna lasoo dhaweyso de ninka u leeyahy mawlaha waa dee yar nooc yar taas iyaguna kalley waa umuuro la iskama garan karo de tuli dalika alxaq ahaa asuu ahaayo de waa say markan dambaba iyo wixii ka dambeeyey haddana mulugtu noqdeen ama fan ha noqoto ama kahesi inay kaa soo dhaweysaan oo ahlalmuro ayo dadkii kale agtooda oo kuba ay markaa kuba fogaadaan oo ay kaba dheeraadaan kafaa xazana ana almuru'ata cudilat markaas waa nin de isaguna kallay si yarcalamna walaa uu kuba sugan yahay oo kale waana dawi lalbaabi fi nnaasi dayacuu markaasa wuxuu yihi waana mulukan laysa yaxdaa ladayhim min annaasi ila man yugani wayusfac waa waktiga lalahaa wakti hadu qadiimo maqaruu leeyahay waaba de muruadi bu leeyahy waa la cadilayo dadkii ahlalbaaba deetu leeyay maqaradiina agtooda waxaa nasiib iyo xaduu kuba lihi waxa waa maxay waman yuqani wayasfac kaasun baa xadi iyo nasiib leh cid kala ma kale siyar calamna walaa labada beed kuba sugan majaladka lix tobnaadi bal zayd ibn aslam waa nin caalimo saasaan leenahay waa nin mawaalidii anahu samica aba hurayrata yaqulu qala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ba wuxuu yihi ma min saaxibi dahabin walaa fidatin ma jiro ku dahab le ama fida leh oo laa yu-addi aan gudanayn minha waa madkuurkaas oo waxyaalaha madkuuraadka oo dee inay dahab iyo fida laynoo sheegay damiirkii ifraad ahaan dee minhumaaba daahir ahaan layd minhuma ayaa damiirkii halkan dhacay e haddaan nidhaahno damiirku aqrab madkuur bu u laamasay dee ay ahayd be macruufka ahayd waxa lasoo sheegay waxa ugu dhow baa damiirku u laabmaa wuxuu u laabmayaa fidadiibuu u laabmi waana min baab اktifaa weeye o de wladina yaknizuuna dahab alfidaةa walaa yunfiquunaha qur'aankaba damiirku ifraad buu dhacay o de kolley waa kalaamkii halkaa imanayey ayun baana xadiiskii imanaya in la yidhaho de waa de inay fidadii markaa haddii lanuba celino wuxuu noqonaya dahabkiina waa min baab اktifa oo de dahabkiina waa lamid uno xaqi iyo inay zakadii way ka wada waajibeysaaba laa yuaddi minha xaqaha xaqeedi o waa zakadii waajibka ahayd xadiiskuna wuxuu ina tusayaaba dee fidada waa ti aynu axaadiis kusoo maray inay waajib zakadeedu tahay qadarka laga bixinayo laakiin dahab maynaan soo arag marka horena waxaan idhi waxway jiraan bal axaadiis timiye laakiin saxiixaynoo kuma sugnay ijmaac baana xujada weyni yahay xadiiskuna walow aanay dee axaadiista kitaabka inoogu sugnayn iyo saxiixa kaleba qadarka laga bixinayon horena usoo sheegnay lakin xadiidku muxuu sariix ku yahay dahabkiina zakadii way ka waajibeysaaye bal markaas ilaa ida kaana markuu ahaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo sufixat lahu safaa'ixu min naarin ay sufixat waxaa loo yeerayaa isagoo loo fidinayaabaa lahu safaa'ixu safaa'ix jamcu safixatin weeyo dee waa macaadinta iyo waxyaalaha saajingadan iyo waxaan la ballaadhiyo une bal matalan taas bay tahay oo dahabka iyo fidada naftoodii ayaa uu ka deeq markaa aanu xaqa ilaahay kaba bixin ahayn zakada aanu kaba bixin ahayn ayaa looga soo samaynayaa safaa'ix iyo waxyaalo balballaadhan oo sanjingado kale ah oo naar lagu soo kulaylinayo yoma yuxma calayha fi naar naarta de waata aayadda qur-aanka be fauxmiya calayha fi naari jahanam waxaa lagu soo shidayaa lagu soo kulaylinayaa naarti jahanama fayukwa biha waxaa lagu gubayaa jambuhu dhinaciisa iyo wa jabiinuhu dhafoorkiisa iyo wa dahruhu dhabarkiisa oo safaaixdaas naartii jahanama maaha dabkii caadiga ahay waa naartii jahanama lagu soo kulayliyey ayaa waxaa lagu gubayaa hadda waana inta marka dadka lasoo saaro un weeye welina aanay de waxa weya dadka inta la xisaabay aanay labadii daarood loo kala dareerin weeye ayaa waxaa lagu gubayaa dhinaciisa iyo dhafoorkiisa iyo dhabarkiisa lagu gubayaa taas kulamaa baradat markastoy qabowdo oo dee sida loogu gubayo loogu gubayo marka kulaylkii ka baxay qabowdo safaaixdaasi uciidat lahu macnaha dee waa loo soo celinaya inta naartii lagu soo kulayliyo ayaa haddana ciqaabta iyo cadaabkaasaa soconayo lagu soo kulayn markaa lagu soo celinaya kollay nusqooyinka qaar waadsan dee ruwaadda qaarkood baradat waxay yidhahdeen intooda badan ruwaadda muslim ruddat baa dhacdoy barhkood leeyiinay baradad baa dee sawaabkii noqonaysa walow dee qoloyna ay tawjiihiyaan oo ruddat macnaa markastoo dee waxa weeyaan ruddat kulamaa ruddat ay ruddat ila naar si aan uga tawjiino riwaayada aynaan uba qalad uba tirin markastoo naartii lagu celiyo dee si markay qabowdo loo soo kulayliyo uciidat lahu haddana iyada haddaan taa nidhaahna dhib ma laha labadii riwaayo way istegayaanune ama labada lafti fii yawmin maalin baa arrinkaasi ahaanaya kaana uu yahay miqdaaruhu qadarkiisu hamsiina alfa sana oo marka la eego dee gaalada iyo dadka cadaabka leh konton kun oo sanadoodba uu qadarkiisu yahay oo dee sanadii adduunye ah a adigu kufaartii ee kuwii cusaada ahaana dee macsiyadooda iyo dembigooda qadarkiibaa dheeraantan yoomku dheeraanaya uu noqon laakiin waxaa xadiis axmediya ay wariyeen sanadkiisa maqaala kuba sugnaado kuba yimi ruuxa mu'minka ahaa inuu yoomkaasi uga fududaanayo salaad maktuuba in la tukado oo dee isaga haysami waa abu taxsiin iyo walow dacfigana ishaaro bal sanadka maqaal iyo dacfi baa kuma sugan laakiin ruuxii mu'minkaa isaga intan kuma aha uu uga fududaanayaaye haddaba yoomkaa qadarkiisu taa yahay ayaa cadaabka noocaasi uu isagii daa'imayaayo lagu cadaabaya fa yaraa markaasaa wuxuu xataa yuqdaa ilaa lakala xukminayo bayna alcibaadi o xisaabtu dhammaanaysa oo dhamii dhexdoodii lakala xukmin fa yaraa wuxuu arki markaasoo uu arko sabiilahu dariiqiisa ima ila aljanna dee ruuxani waa ruux mustaxil oo markaa zekado inkirayayba ma aha inuu manciyana banaysanaye de waa ruuxa intuu muwaxid ahaa uu zekadiina manceeyo de markaasaa wuxuu arki dariiqiisa inuu janno noqdo inay intaasi kafaaro u noqoto wa ima ila annaari ama naar xaggeedii noqdo bal imaam nawowine raximah llahu tacaala halkan sharaxa wuxuu ku dabdinayaa ficilkan waa kayrkiiba siduu kuba dabdiyey laba dabdi in la yidhaha fa yaraa sabiilahu ya-dii la fadxiyo ficilka markaa musama u binaystaan sabiilahuna mafcuulkii bay noqon iyo in la damiyo majhuul loo bineeyo fa yura sabiilahuna naayib faacilkii bay noqon oo markaa la arka bay noqon sabiilahu dariiqiisa la arko bal halkuu noqon inuu janno ima ila naari naar ima ila ljanati janno uu noqon oo dee cadaabkaa adag ee la cadaabay intuu dembigiisii lagaga dahiro kafaaro uuga noqdo iyo dahiritaan markaa uu janno galo haddaanu dembi kale uu naar ku muto aanu lahayn wa ima ila naari taasi cadaabkii zakada intay tahay intay noqoto inuu dee dunuub kale uu lahaayoon taa ahayn kan waa tan looga cadaabayo ti uu naar ku galo bal xaaladiisu adigu ilaa inta xisaabta lagu jiro o dhan saasay noqonaysaa bal xadiid kolley waa inoo soo noqnoqon doonaa horta riwaayada hore aan sii raacino qiila waxaa la yidhi ya rasuul allahi falibilu bal carafnaa xukma dahabi walfida dahabkii iyo fidadii iyo bal xaalokoodii iyo xukumkoodii waan garanaye falibilu famaa xukmu libili geela xukumkiisu muxuu yahay bal geeliina kaba waran xaaladiisii qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu alayh walaa saaxibu ibilin geel ruux lihi ma jiro ay walaa yuujadu saaxibu ibilin oo laa yu-addi aan gudanahayn minhaa geela xaqahaa xaqa ay leedaho sida zakadii oo kalea bal xaq kaloo ziyaadiyna waa jiraaye waaba kan oo min xaqihaa xaqeeda la doonayo inuu ruuxu kaba bixiyo geelali waxaa kaba mid ah xalabuhaa lisitaankeeda la liso yowma wirdihaa aroorkeeda maalinteeda oo maalinta ay ceelka kusoo aroorto dee kollay dad socota ah oo ceelkii jooga iyo dad baahan iyo waxaasi way joogaan ee in halkaa laguma liso si dadkaa baahan iyo dadkaa socotada ah ay wax loogaba siiyo kaas baaba xaqeeda kaba midahe haddaba ma jiro ilaa bal xalabuhaana kollay tanaaqreeyo waa dabdiga imaam nawowi uu leeyahay waa walow aanu qiyaaskii ahayn ka uu imika halkan raajax yeelayo oo wuxuu isagu kaba cabirayaa sharaxa kuba sugan lafdigan xalab in ay tahay bifatxi laami cala lugati lmashhuura waxukiya iskana wow gariibu daciifu in kana huwa lqiyaas kollay malaa taasi waxaa la dhici karta wax nadar kuba sugan yahay oo la yidhaha waa laba luqa uun bal wuxuu sheegayaa imaamku iyadoo xalbuhaa la yidhaha inuu qiyaaska yaho de waa qiyaaskii waa run oo xalaba yaxlubu xalban faclu maqiisu masder lmucadda masderkii de ficilkaa mucadda ah masderkiisi waxa uqiyaasa dee faclun ba uqiyaaso waa qiyaaskii lakin waa laga badan yahay un culimadii luqada ee kutubta luqada barhkoodna way soo naqliyeen un labada wejbo wax dacfiya may sheegin almuhim waxa weeye xalbi haddaan idhaahno waa masderkii oo waa lisitaankii xalab imika markaan idhaahnana macnahan imika waa kan le waa luqadii mashhuurka ahayd imaamku oo waa lisitaankii kol kol xalab wuxuu noqdaa manaa shayga ismigoodi waa caanihii la lisay bimacna maxluub oo waxaan la lisay caanaha naftoodiina xalab waa uu kuba dhaca imika halkanse waa dee macnihii masterka ahaa weeye haddaba kaas baa xaqeeda kaba mide ilaa idaa kaana ma jira haddaba kaasna ilaa oo la helo oo uu jiro ruuxu geel leh waana geel dee badan oo shan iyo wax ka badan un adigu ah sika ay kaba waajibto idaa kaana markuu ado kanadna taamumaan kaba dhigaynaa la helo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka uu sugnaade uu galo budixa laha macnaa waa la jiifinayaayo oo isagii laha ay lil ibili biqaacin meel siman oo banaan oo qarqarin waa iska ta'kiidun qaacna wuxuu markaa almustawi lwaasicu min alardi yacluhu ma samaa'i fayumsiku buu sheeku soo naqliyo waa meesha banaan ee siman ee waasica dhulka kamid ah haddii rooba hele biyii ay fadhiisanayaan ama biyii qabanaya taas baa qaac laba yidhaah dee qiica iyo qiicaan labadaba way ku jamciyaan sida jaarba jiyaare iyo jiiraan looguma jamciyo waxaana uu yihi waa san uu imika sheekhu dhigtay haraw isagoo kasoo naqli wlqarqaru almustawi ayضa min alardi alwaasicu markaa waa isla macno qarqarkuna waa meesha iyadna siman ee waasica ayaabay adigu barhkood baa qarqar kaba dhiga dee meeshaa intay simantahay amlaska ujeedada wax ku yaalaaba aanay jirinoo macno ka khaasan kaa hore uu noqdo muhimku waxa weeyaan ubudixana waa loo ridayaayo culimada luqada barhkood ba waxay kaba dhigeen in wejiga loo ridayo badxiga uu yahay ama budixadu macnaheedu ulqiya calaa wejhi lakiin riwaayo bukhaari oo iyada kuba timi inay wejiga kaga joog joogsanayaan baa maxay keenaysaa badxiga inuu ka acamsan yahay oo ama beerka ha loo jiifiyo ruuxi ama dee dhabarkaba ha noqotee in ficilka la isticmaalayo muhimku waxa weeyaan meel siman oon kala dheerayn oo siman ayaa isagii la goglaya la jiifinaya taa wey budexa laa biqaacin qarqarin aw fara ma kaanat waktigay ahayd ee geeliisu waa markii adduunye la joogay markay ugu taamsanayd ugu badnayd laa yafqidu xaal aanu waayahayn minhaa waa geeliisii de waa markay ugu taamsanayd hadday tahay xagga cadadka saata dambe iyo hadday sida riwaayaadka kaleba ay tahay markay ugu xoog badnayd ee ugu shishlayd laa yafqidu xaal aanu waayayn minhaa waa min alibili fasila nirig ama waxa weeyaan waaxidan keliya fasilku waa dee ka isagu markaas malaa markaasun hooyadii ay kaba gudhay oo waxa fasil ama me yarba dee kollay iska soconayuno bikawnihii yufsalu can umihi oo macnaa adigu waxa weeyaan isagoo nirig yarna ama neef yarina aanu kaba maqnayn geeliisii intuu ahaayoo dhan baa loo soo celin waliba laba xaalu isku darsanaya midi waa maalintii ugu badnaa geeliisu isagoo ah ka labaadna waa maxay waa maalintuu ugu shishlaa labadaba ina isagii baa lagu cadaabayaaye badnidan iyo shilayskan iyo burnaantan siqalka iyo culayska badan keenaysa cadaab ziyaaday isagii uba yihiin maxaa arrintu noqonaysaa isagii waa la jiefiyey kama dhaqaaqi kara halkaa gees isagama rogi karo taas iskama celin karee tada'uhu way ku joojinaysaa geelaysaas biakfaafiha baabacooyinkeedan jamcu khufin weeye waa baabacdan dee dhulka ay dhigayso wa tacaduhu way qaniinaysaayo biafwaahiha kuma joogsanayso un qaniyana way ugu daraysaayo tacaduhu waxa weeyan kolley cadida ayuu asalku ayo cadda waa ficila buu baabkeedii ahaa cadda iyo caddo markaan idhaahno walow dee wej kalena ay soo naqliyaan wa tacaduhu biafwaahiha afafkeediina way ku qaniineysaa kulamaa mara markastoo mara uu maro caleyhi korkiisa uulahaa kuwii ugu horeeyey ay maraan rudda waa la celinayaa caleyhi korkiisa ukhrahaa kuwa ugu dambeeyo arrinku kagama dhammaanayo geelihiisii oo dhan oo neef neef laisu dabageliyo mar keliya un saa u wada dhaafay arrintu kagama dhammaanayso ilaa intaa xisaabtu dhammaanayso marka tii ugu dambeysay ama neefkii ugu dambeeyey uu ku joogsado qaniinada uu dhaafo ayuunbu haddana isku soo rogayaan isku soo rogayaan xaaladu taasun baabay ahaanaysaayoo ujeedada waa cadaabkaa daa'imkaa ilaa dee inta xisaabtu dhammaanayso kulamaa markastoo mara uu maro caleyhi korkiisa uulahaa kuwii ugu horreeyey weeye ama tii ugu horreysa ee marto rudda caleyhi waxaa lagu soo celinayaa ukhrahaa tii ugu dambeysaa lagu soo celinaya bal halkan walo ay waxay noo dambeeyaan waana arrinkan dee qorooyinkiina sharaxaysana waa idinku sugan tahay waa nooc yar ishkaal oo ah culimadu halkan muujiyaan oo wuxuu leeyahy usuusha horta dhammaanteed kitaabka halkan sidaasaa dhacday qadiciyaad buu kasoo noqonayo raggii kitaabka sharxay badbiyeyna ahaa arrinkani inuu yihi inay yidhaaheen takyiir iyo tasxiif baa halkan kuba sugan oo xagga takyiirka iyo tasxiifka uu uga sugnaanaya iyagu siday balaba markaa qolooyinkaasi la yidhaaheen marka tii ugu horreysay ay marto weli dee geelii kaleba waa dambeeya muu wada marin haddana tan ugu dambeysaa lagu soo celinaya halkan ba ay leeyihin malaa nooc tasxiif baa jiro sababtay taa u yidhaaheenna riwaaya inoo dambaysa xadiidka duruqdiisa kaa mida laftigeeduna yahay waa riwaayada suhayl kulamaa mara calayhi ukhraahaa rudda calayhi uulahaa marka dee waxay istaba socdaan ma tii ugu dambeysay ay dhaafto ayaa tii ugu horreysay haddana lagu soo celinaya bal taas bay yidhaaheen oo islan bay leeyihin dee ina weli may dhammaane arrinku waa riwaayadaa kale siday kuma timaan ishkaalka lahayn de waxaana la odhan karaa kolley way istaba socdaan markan tii ugu horreysay ay marto waa wax xidhiidhsan oo istaba socday kuwii kalena way marayaan marka waxay faa'iideyneysaa un rudda caleyhi ukhraha oone waxaanay taa hore faa'iideyno ujeedadu geelu markuu wada maruu wada dhaafo tii ugu horreysay halkii haddana dib ugama soo noqonayse waxay isa soo rogaysa tan ugu dambayso markaa tii ugu horreysay noqonaysa tan ugu dambaysa isa soo rogi markaasay noqon xagganta ugu horreyso haddana sibay isu soo dabagelayaano markay tii ugu dambeysay dhaafto ayay iyada un baaba haddana lagu soo celinayaa iyadii baa ku joogsan kuwii kalena way dabagelayaano markaasay tii ugu dambayso maa noqon haddana xaggan tii ugu horreysay oo halkay riwaayada kale keenaysa taasi inay soo noqonayso calaa kulli xaalin macnuu waa cad yahay oo ah waa ciqaab adagna isagoo jiifa aan dhaqdhaqaaqi karayn isroogi karayn iskana celin karayn ayay neef neef ugu tumanayaan gees kalena u qaniinayaan iyadoo arrinkaasna uu yahay wax mustamiro xaaladoodu taa noqonaysa ilaa xisaabtu ka dhammaanayso fii yawmin xaaladaasna way daa'imaysaa maalin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin konton kun oo sanadood qadarkiisu yahay xataa yuqdaa baynana bayna alcibaadi ilaa addoomaha arrintooda dee xukunkooda iyo xisaabtooda uu dhammaado oo fa yura sabiiluhu halkii dardigii hore uu inoo soo noqonayo on meelahan oo dhan fa yura sabiiluhu ama fa yara sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaari qiila waxaa la yihi ya rasuul allahi rasuulki ilaahayow falbaqaru wاlghanamu ay famaa xukmu lbaqari wاlghanami bal geeli garanaye adhiga iyo lo-dana maxaa xukumkoodu yahay qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh walaa saaxibu baqarin walaa hanamin adigu kollay sa dee kitaabadii ama saxiiftii dee abubakar oo kale rasuulka ilaahayna uu qoray sadaqadii anasna uu warinayo bukhaari kuba sugnayd iyo geel iyo adiga iyo way kuba sugnaayeen laakiin lo kumay sugnayn kollay saxiixayna xagga marka la eega nisaabka iyo waxyaalahaasi may dhicina xadiidka muxuu inoo faa'iideynaya oo dee inooguma sugan waana xadiidka ugu dee cad ama ugu asaxsan in dee lo-diina zaka ay ka waajibayso bal qadarkeedu taa aynu kaba qaadanayno riwaayaadkaa ka baxsan saxiixayn haba noqoto xadiidkan de waa kan arig iyo lo-di iyo geel iyo way wada socdaan walaa saaxibu baqarin walaa hanamin oo laa yu-addi aan gudanahayn ma jiro ku isagoo arila ama ge lo leh oon gudanayn minha waa madkuurkaas weeye waxaa lasoo sheego baqar iyo hanam ba xaqaha xaqaydii aan ka gudanayno xaqubala waa zakadii waxyaalo kaleo xuquuq oo dhaafsan sakadna way inoo dambeeyeen axaadiise ilaa idaa kaana yawma alqiyaamati budixa laha biqaacin qarqarin waa si aan geela kuba soo maray laa yafqidu minhaa shayan halkana neef kama maqno oo wuxuu ka waayayaa adhigiisii ma jirto ama lo-diisii laysa fiiha kuma sugnaanin caqsaaw mid gees maroorta geeskeedu qalloocan yahay onu hagaag waxu mudi karahayn kuma sugna walaa jalxaw mid seenye ah un gees ba lahayna kuma sugna geesi waa wada leeyihinba oo aridiisa iyadahay maanta habeen maalintaa geesay leedahay walaa cadbaaw mid geeskeedu jaban yahayna kuma sugna ujeedadu labadii gees oo fiiqan oo taagan ayay wada leeyihin maxay samaynayaan iyadoo neef neef ay u marayaan tandaxuhu biquruniha tandixuhuna ee lagu dabdiyo nadaxa yandixu markaa shuuratu kasray noqon waa natay horraysiiyaan nadaxa yandaxuna de waa qiyaaskiina xarfu xalqibaa kuba sugane qiyaaskii buu noqon tandaxu ama tandixuhu waxay ku herdiyeysaa oy ku biquruniha geesiheeda wa tada'uhu waxay ku joojinaysaa biadlaafiha raafafkeeda halkii geela akfaaf baan soo aragnay halkana adlaafo ee waa jamcu dilfin dilfiguna wuxuu sheeku leeyahay faaid adilfu lilbaqari wاlghanami wاdiba wahuwa lmunshaqu min alqawl dilf waa raafke lakiin ariga iyo lo-da iyo wuxuu leeyahay dibaadaasa garanuugtiyo dee deerad iyo waxyaalahaas baa leh waana kaa dee raaf kaa kala dilaacsanuun wاlkufu lilbaciir ama akfaafta dee geela ayaa leh wاlqadamu lilaadamiy aadamiga lakiin intaa maxaa la odhan alqadam baa la odhanaya qadam baa la odhan fardihii iyo waxyaalaha fardihii iyo biqyaashii iyo dameerihiina kooda maxaa la yidhaha waa qoobkii alxaafir oo macnaha de waxyaalahan qoob kalena kooda waa alxaafir waxna akfaaftuna waa geeri bay noqon adlaaftuna ama dilfiguna wuxuu noqonayaaba de waxyaalahaas lo-dii iyo arigii iyo de wixii amta laba midhaa insaankana taas waxaa meesha u ah alqadam baa u ah waa faa'iide kuba sugan oo sheekhu raximah llahu tacaala inoo soo naqliyey weeye imaam nawowi haddaba taasay kuma joojinaysaa kulamaa mara calayhi uulaaha rudda caleyhi ukhraa waa cibaaradii markii dhaweyd aan soo maray fii yawmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi ilaa la xukmiyo addoomaha dhexdooda fa yaraa sabiilahu ama fa yuraa sabiiluhu ima ila aljanati wa ima ila annaar qiila waxaa la yidhi bal markaa xaaladooda dadka adhiga leh ama lo-da leh ee zakadii ka bixinahayna ciqaabtaasaa sugaysa aada iyo aada u daran oo waxoodii ay markii hore ku bakayleen xaqii ilaahay ka bixin waayeen ee ay de iyagoo ku lexojeclaabeen ba cadaabka iyo ciqaabtaas ay noqon unoqo ku noqonayo laguba cadaabaya qiila waxaa la yidhi ya rasuula allahi falkhaylu rasuulki ilaahay kuwaa garanaya falkhaylu fardihiina xukumkoodu muxuu yahay ma xukmu lkhayli oo dee fardaana dee dad baa dhaqdo waa la haystaaye qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh alkhaylu halaaatun farduhu saddex weyo iyaga farduhu saddex bay noqdaan ama dadka khaasatan haysta dee ee fardaha haysta waa xaaladoodiiyo siday u kala baxayaan ay fardahan iyo waxyaalaha kaba imanaya hiya lirajuli nin wisrun dembi bay u tahay waa khaylkii nin uu ku dambaabayaayo haysashadoodu waaba dembi oo hadhow ciqaab ku muto wahiya waa khaylkii lirajuli nina sitrun astur bay u tahay oo isaga waa waxa uu ku dhowrsoon yahu dadkiina uu markaa kaga maarmaye isaga sitriga uba ah iyo taqani wahiya lirajulin ajru nina waxay u tahay ajri oo haysashadan ajri iyo sawaab aan la koobi karahayn ayaa ugu jira oo ugaba soconaya saddexoodiiba waa kuwan fa ama lati waa ti hiya lahu wisrun kollay nusqooyinka intooda badan tan baa dhacday nusqooyinka qaarkoodna faama ladi hiya lahu wisruna wayna ninkii baa laga hadlaya waxay dembigayd waaba ta sii waadaxsan ama sii muuqashada badan bal haddaba ma fardaha hiya iyadu lahu lirajuli wisrun dembiga u ihi farajulu nin weeye rabadahaa xidhay oo wuxuu uhaystaa oo u xidhayba riyaan susus iyo wafakran faan dadka uguba faano iyo waniwaan lacollow iyo cadaawo iyo coleytan calaa ahli lislaami dadkaa muslimiintu ku dhibaya xoolahoodii kaga qaadaya si kale ugu duulayaayo waa niwaan waa naawaahu waa manaa caadahu weeye uu la coloobay oo dee munaawa'atan iyo niwaan waa labadii masere kollay faacalayen lfaacala alficaalu walmufaacala cinda camri qislidi lmufaacala soo lahaa sheekhi mandiqadeenu zaydaci oo kale oo faacal de waxa ay qiyaasku yahay alficaalu walmufaacala lakin isaga wuxuu kordhaya waayo intan ibn malik o kan alfiyadiisa lfaacala alficaalu walmufaacala wغayr ma mara الsmاع caadl bu ku yidhah lakin isaga waa faaid xadiqada xataa an lam yatafacalna kuma sugnayn oo xadiqadan kuma sugan sheekh cabdiرaحman zayraci oo ah cinda camri qislid mufaacalo labadooda haddana way kala horeeyeen wuxuu leeyahy cinda camri waa siba wahi agtiisa mufaacalada qiyaaska kasii dhig oo mufaacalado taasaa kaba horeysay muhimku waa laba master oo dee faacala ay leedah markaa niwaan iyo munaawatan ama munaawatan waa manaa mucaadaatan caadahu cidaan wa mucaadaatan un bay tahay haddaba lacolow uu dadkii muslimiinta iyagiibu ku dhibaya kula coloobaya haddaba kaas fa hiya lahu wizru kaas dembi baa haysashadani u tahayba oo dembi baa uga imanaya ama lati waa khaylkii ama khuyuushii hiya lahu sidrun shaksiga ama rajulka asruba ahayd fa rajulu nin weeye rabadahaa xidhay fi sabiil illahi sabiil illahi buu xidhay halkan waxaa inoo dambeeya insha allahu tacaala ka saddexaad oo ta saddexaadba farajulu rabadaha fi sabiil illahi ila ahli lislaam halkana fi sabiil illahi baa dhacday haddaan taa nidhaahno mid kastaba jihaadkiibuu uhaystaa nidhaahno takraar baa meeshii iman arrinkuna waa kala duwayo kan waa astur bay u tahay kaa kalena ajri bay u tahay bay tahay markaa barhkood baaba yihi wuxuu uhaystaa dee lijaahida markaa caleyha fi sabiil illahi lakin arrinku takraar buu noqonay sida lakin qurdubi oo kale iyo halkan ay dha marka ay dhahaan macnaa fi sabiil illahi waxaa la oga jeedaa niyadan u haysta maha niyada riya iyo fakriga iyo cadaawada waa niyo saalixa ah oo isagii baaba sida dee riwaayo kaloo dhacdayba saxiixa dhacday ama bukhaariga dhacday farajulun rabadaha taganiyan markaasoo watacafufan waa nin isagu wuxuu uhaystaa kaaftoon iyadiibu ku kaaftoomaya waabay dee u tarmaysaayo waxbuu iibsanayaayo si kale ugu intifaacayaayoo danihiisiibuu ufuulayaayo waa dadkiina waa de satrikay u tahay waa kaga kaaftoomaya dadkiibuu baahidoodii iyo waxyaalahaasna inuuba baahda ayuu kaga dhowrsanaya kana kaaftoomaya bal markaa taas bay ahayd tan imika halkan waayo nooca laba sheegayo halkan bal waxaan kaba dhigayno niyadaa guud oo ah maaha niyo cadaawo niyo fakri niyo riya waa kan ruuxan dee isagii haystee nasrigeedu uhaystaa adfushid buu uhaystaa isaga ku intifaacaya isagoo niyadaa xumina aanay kuba jirin ka isagu welibana uma lam yanse aan iloobin xaq allahi xaqa ilaahay fi duhuuriha xaqii ilaahay fi duhuuriha dhabaradeeda ahaaday walaa riqaabihaa qoorheeda ahaaday oo xaqa ilaahay ee duhuurteeda ku sugan iyo qoorheeda ku sugan aan iloobin halkan wuxuu leeyahay sida culimada qaarkood kuwa yidhaha zaka iyadaba kaba imanaysa waxay u daliishadeenba inay zaka ay ka waajibayso oo dee xaqan ilaahay ee kuba sugan inuu kaaba yahay de kolleyna madhabka abu xaniifa waana ti aynu soo marray inaanay zake ka waajibaysaa jirin xadiis baynu cashirkii kan ka horreeya kusoo marray madhabka xanafiyadana hadday wada lab yihiin oo ay yihiin zaka kama waajibte hadday wada dhadigiin ama kuwa dhadigiyo kuwa laba isuguba jiraan ayuu ama faraskiiba dinaar kaba bixin ama uu qiimeyn oo rabculcushri buu kaba bixine lakin jamaahiir aculamaa fardaa zaka kama timaado dee xadiiskii saxiixana waataynu soo aragnay laysa cala lmuslimi fi farasihi walaa fi cabdihi sadaqa ruuxa muslimkaa faraskiisa iyo addoonkiisa zaka kama waajibayso marka markaa muxuu noqonaya xaqan ilaahay de haddii loo baahday inuu kuba jihaado waa xaqan duhurtii kuba sugan oo taas waxaa kaloo noqonaysaaba dee iyadna ruuxii u baahanee munqadaca isagoo kuba qaada oo taas iyadana ruuxii munqadaca kuba qaado dadkii uu ku caawiyo unba weeye kan isaga luqunteeda kuba suganna dee nafteedii inaanu dayicina ixsaankii uu ixsaanfalaya calfintii iyo waraabintii iyo dhaqaalayntii uu dhaqaalaynayey iyaduna bal markaa taas oo kale ayay noqonaysaa hadday cidi u baahato uu neefkiina b markaa faras ba yahay qoorahoo kale oo cidii dee uma baahnayd see dee genya haysatay uu icaareeyo sa dee darqa ama faxli dara ahaanteed ama duruq daraaddeed u caareeyo bal umuurahaasa xaqan ilaahay noqonaya emaha imika jihaadkii uma lam yansaxaq allahi fi duhuriha walaa riqaabiha zakana maaha fahiya ruuxa lahu sutrun kaas astur bay u tahay ama lati ti hiya iyadu lahu ajrun waa tii ruuxa ajri u ahayd farajulu nin weeye rabadahaa xidhay oo wuxuu uhaystaa fii sabiil lahi aad ku jihaadin liahli islaam islaamka daraaddeed buu uhaystaa iyo dee liiclaahi kalimat illahi oo dee wixii ugu ahamsanaaye laguma jihaadi jiray waktigaas de waxa weyn tari jireen waktigada iyo intii ku dhaweyd oo dhan iyada edo saas baaba dee waynoo utegi doonaane markay noqoto hanaa-im ee la qaybinaye dadkii jihaadka ku jiray loo qaybinayo oo kale ee ninkii lugeynayay iyo kii faras lahaa isku qeyb may qaadanahayn kana saddex sahmi buu qaadanayay kana sahmi buu qaadanayayba haddaba taas buu uhaystay fi sabiil lahi liahli islaam maxaanu ku xidhay rabadaha waa nin xidhay fi sabiil llahi liahli islaam fi marjin waa meel dee adigu seero ah oo kale waa meesha adigu ay wax daaqaan waa dhulkaa waasice daaq kaba baxe xoolaha la daajiya marjigi wa rawdatin riwaayaadka qaarkoodna aw rawdatin baa dhacdo wowdana bimacnaa aw baan kaba dhigayna rawdadna way kaba khaasanta walow iyaduba meesha dee waasice nabaado kala duwan ay kuba sugan yihiin marjigu waa meesha inta badan racyiyabaa loo isticmaala rawdadii laakiin dee ama beer haba noqoto ama fiican oo kale ha kuba yimaadee tanazuh iyo kuraaxaysi kaleba waa waxa loog loogaba qasto adigu waxa weeyaan meel daaq leh ayuu kuba xidhay oo dee isagiibu halkiibu kuba xidhay fama akalat waxay cunto min dalika almarji marjiga ay kaba cunto aw rawdati rawdada ay kaba cunto ama fama akalat mahamaad mawsuula san ku laqbiya markaa carabkiga dhace fama akalat ma cunto waa naafiye min dalika almarji aw irawdati min shayin waxba kama cunto ilaa oo ay wax ka cunto kutiba lahu waa loo qoraa isaga xasanaatun nayb faacilka halkaas buu noqon xasanaad baa loo qori cadada ma akalat waa darfaan oo intii ay cuntay tiradeeda oo wixii ay cuntay ee daaq ahaa ee halkaa kaba cuntay ama wax kalaba ahaa in leeg oo xasanaada ruuxii loo qoraya wa kutiba lahu waa loo qorayaa xasanaatun xasanaad baa loo qori cadada arwaasia ubani waa saaladii ay saalaysay iyo kaadidii ay kaadiday tiradeed tiina xasanaad bay noqon walaa taqdacu ma goynayso diwalahaa xadhigeeda tiwal iyo diyal labadaba halkaa wowda ay ya ay timaado labadana xarafka e xarfu cilow ama wowda ama ya-da uu fadxisan yahay waa xadhigan lagu xidhayo weeye kaas baa la idhaha ma goynayso ma goosanaysa xadhigeedii waa xadhig buu ugu xidhaya meeshay ku xidhan tahay xadhig iyadii ku xidhan de ama qodin ama geed baabuu ugu xidhay xadhiggii ma goosanayso fasanat marka ay orodo sharafan waa sharafna waa meesha dhulkee taagan oo dee ilaa ay markaa goysay orodo sharafan taag aw sharafayna ama laba dee taag baabay kaba gudantay waa lagu fasiray waxaa kaloo sharafka halkan kaba dhigeen shawd ama dalqiyo ujeedadu markaa ay orodo xadhiggii goosatayna waa uxidhnaayo iyadii ay boodo ay orodo shawd oo ujeedadu intay mar oroday bay joogsatay taas baa shawd noqon ama laba shawdba oo ujeedadu haddana dib bay usii oroday waa xidhitaanka ay xidhnayd iyo nashaadkeeda iyo taas oo laba shawd baabay oroday ilaa oo taasi ay dhacdo kataba allahu lahu ilaahay waa u qorayaa xasanaatin xasanaad buu u qori oo cadada aahaariha wa arwaasiha intaa hadday saalaysay saaladeedii iyo tallaabooyinkeedi iyo aahaarteedii tiradeed in leeg baa looba qoraya walama ramadaha lama barayo saaxibaha saaxiibkeedii ninkani jihaad buu uhaysaaye litakuna kalimat llahi iyo culya inuu ugu dagaalamo calaa nahrin ama naharin labadaba fasharibat ay cabto minhu walxaal laa yuriidu aanu doonayn an yasqiyaha inuu waraabiyo ilaa kataba allahu lahu cadada maa sharibat xasanaatin eeg muu doonayn inuu waraabiyo waani ka cabtay waa kataba llahu ilaa kataba allahu ilaahay waa u qorayaayo lahu isaga xasanaatin xasanaad buu u qori cadada maa sharibat intaa caloosheeda gashee biyo ahayd tiibaa u tirsan oo xasanaad intaa leeg waxaana halkan imaam nawowi raximah llahu tacala le hada min baabi tambiih ujeedada wuxuu uga jeedaa kolley waana si lumciya aan kuba soo aragnay oo mafhuumkan muwaafaqo markuu baab awlo yahay ayay tambiih kaba cabirayeen waa min baabi tambiihi biladnaa ila alaclaa weeye wixii yaraa baa la sheegay oo wixii kasii mudnaa baa la isku baraarujinaya ama min baabi awlo ahaa ta ay faxwa khitaabna kaba cabirayeen barhkood laftiga tambihna waa kaa saaxibluma iyo keyrkiiba ay isticmaalayeen oo markaa macnuhu waa maxay tambih maxay u tahay isagoon doonahayn meel biyelana la soo maroy kaba cabtay kol haddii ajriga iyo xasanaadka intaa loo qoray hadduu isagu kii soo arooriye yahay oo uu leeyahay aada waraabisid ajrigii dee min baabi awlawaa kala sii badnaanaya eeg isagoon uga jeedin aan niyeysnayn ayaa ajri loo qoray ajrigaa weliba badan loogaba qoray hadduu isagu yahay kii usoo qastay inuu waraabiyo dee xasanaadkaasi way usii labalaabmayaan oo intii hore way kaba sii badnaanaysaa min baabi awleyn xasanaad intaa iyo wax ka badan loo qoro ayaabay tani noqonaysaa ilaa kataba allahu lahu cadada ma sharibat xasanaatin qiila waxaa la yidhi ya rasuula allahi rasuulka ilaahay ow falxumuru bal haddaba dameeruhuna waaga dameeraha ahligee dadkuna ay kuba intifaacayaan waxna lagu qabsado bal iyagana ka waran xukunkoodu muxuu yahay qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh maa unzila lama dejin calaya korkayga fi lxumuri xagga dameeraha shayon oo umuuraha waa loo soo waxyooday waxyigan sunnahan iyo xadiidkiisna waa qeyb waxyiga kamida wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa oo umuurahan imaka taas waa umuuro loo soo waxyooday waana xadiidkiisii salawaat ullahi wasalaamu calayh maha aayaad qur'aana haddaba markay fardaan noqoto maye waxay dameeraha noqoto wax khaasa ama gaaro aniga lai soo waxyoodo ku tacalluqsan xagga marka laeega ajri laga helayo waxyaalaha ama shar kaba yimaada taasi ma jirto ma unzila calaya fi lxumuri shay ilaa hadihi alaayatu aayadan un mooye alfaadatu keli ah macnaa aan nadiir lahayn marka laeego macnaha ballaadhan ay leedahay aljaamicatu jaamicada ee khayr dhammaantii iyo shar dhammaantiiba aan waxba ka tegin oo jaamico weeyaan oo waa kula daacaat iyo kula shuruur bay kulansatay faadana weeyaan oo laysa lahaa nadiir weeye aan nadiir lahayn aayadda maxay tahay faman yacmal mihqaala daratin khayra yarah waman yacmal mihqaala daratin shara yarah macnaa cumuumkii ee sharkii iyo ama ay caam cumuumkii iyo khayrkiiba way soo geli dameeraha iyo wixii kuba tacalluqsan ixsaankoodi iyo wixii kaba duunaaya haddii si xun loo adeegsado ama macsiya loo adeegsadoba laakiin wuxuu khaasi igumay soo degin oo ruuxii camal falo mithqaala daratin waa qudhaanshata ugu yar wax leeg oo khayran khayra sameeya macnaha faman yacmal mithqaala daratin sameeyo khayran khayr ahaan ama de min khayrin yarahu waa arki doonaayo oo jaziisu la kulmayaa wey ومن يعمل مثقاaل drة شhرا شhر ah amا min شhر yarhu isaguna jaزhiisi waa arki oo waa la kulmi doonaa taas bay soo hoos gelaysaay lakiin wax iyada ukhaasa aniga oo markaa gaara layguma soo dejin oo waxaanu leeyahay waxa ishaara uguma sugantay ilى التamasuk بالcmuم rasuulka ilahi cmuمkiiba waa kan in lafdi caami hadduu yimaado cmuمkiisi haddaan wax khaas yeelaya jirin wixii uu shamlinayo o dhan ama cumuumkaas oo hoosgelayo o dhan loo xujayso loo daliishado macnaa nas iyada ukhaasi umay soo degina lakiin aayadda caamka ayaaba jirta wey bal xadiidku duruq buu leeyahy kala duwan ee duruqdiisa kollay de waana kan laqbadiina waan soo laqbaynay macnihiisuna waxay la tahay uu cad yahay meelo qaarkood un baan dee soo yar dhaafay oo dee malaa ku yar joogsi lahay dee riwaayaadka ayaa soo socda oo bal casharku dee intan un baabu noqon doonaa riwaayaadkan kala duwan ee inoo soo noqonaya isagana iyagana isuken sii fasiri un وxadaثnي yuنس بن cabdالله على الصدفي qال أخبرnا cبدالله بن وهب qال xadaثnي هiشام بن سعد وأna أتباع تaaبعinti kaba mida horena aan usoo aragnay عن زيد بن أسلم في hda الإسناaد بمعنى xadيث xفص بن maysرة إلى آخره غير أنه قال وxuu yihi mا miن صاaحب إبل la يؤdي حقha وlam yقل minha حقha oo ujeedada halkii lafdigii aynu soo aragnaye wa min xaqiha aynu kusoo aragnay intaas baan riwaayadan kuba sugnayn wadakara fihi waxaan usheegay laa yafqidu minha fasila waaxida lakin xabsu bnu maysaraba kiisa intaasi way noogu sugnayd wa qaala wuxuu yidhina yukwa biha janbahu wa jabhatuhu wadahruhu oo lafdigii hore yukwa biha janbuhu wa jabiinuhu wa dahruhu baynu taa kusoo aragnay halkana janbahu waa labadii dhinac iyo wa jabhatuhu halkii jabiinka jabhatahuba markaas iyo wadahrahuna markii horeba ay kuba sugnayd bal ujeedadu safaaixdaas lasoo kulayliyey ee naartii jahanaba lagu soo kulayliyeyba isaga lagu gubayaa dhinacyadiisaa lagu gubi dhabarkiisaa lagu gubi wejigiisa iyo dhafoorkiisiyabaa lagu gubaya waana cadaab adagoo kolba loosoo kulaylinayo marka sida loogu gubayo ay qabowdaba ilaa dee xisaabta ay kaba dhammaanayso labadii daarood mid un uu tegayo xagga acdaadan gaarka ah waa tan aan lahaa meelahan yar dhibdhigaye ay dhinaca iyo wejiga ama jabiinka oo kale iyo dahriga iyo waxay bacd alculamaa yidhaahaan ba arrintan de intan cadaabkii loogu khaas yeelay meelaha gaarka ah loogama gubaya waxa weeye ruuxaa dee isagoo xaqii ilaahay diiday sekadii bixin waayey kii muxtaajka ama faqiirka ee zakada qaadan lahaa marka uu yimaado ama saa'ilka wax kala weydiisanayay marka ugu horeeya karaahiyadu halkay ka muuqata de waa wejiga wejigay noqonaysaa iyo jabiinkoo uu ururiye iyo taasoo taalwaadiidmada ta ugu horeysa ayaabay noqon markaasaa dee hadda haddii saa-ilkii bay leeyihin su-aashay sii badiyoonu kama tegina arrintiisu waa inuu dee wejigiisa dadbaba dhafoorkiisa u muuqdo ama dhinaciisii uu gudbo uu marka xaggiisa ujeediyo uu kaba jeesto de hadday arrintii haddana uu sii laasimana dee marka dambena dhabarku u duwayaayo umuuraha kollay calaaqa lale mancintan oo xaqii ilaahay mancayo ruuxii baahnaa markuu yimaadana dee waxa weeyaan aasaartii karaahiyada iyo dee manciga iyo waxyaalaha afcaasha kaba dhacaysa ay ka muuqanayso ayaaba cadaabkii isagii meelahan loogaba gubay waxyaalo kalena culimadu meelahan ku tawjiihiyo dee markaa ta aan ahay bele bal taa haddaan kuma gaabsano si casharka inooguga socdo waa culimada tawjiihyadoodii ama ta taxdiidka meelahan la xadiday umuuraha iyo waxyaalaha dee keenee cadaabku intan ama ziyaadada cadaabka ziyaadadii ruuxa uga qabsanay walo jirkiisa o dhami wada gubanayo oo waxyaalaha yidhahan bay intaasi kaba mid tahay وxdثnي محمد بن عبد الملك الأموي قال xdثnا عبدالعزيز بن المختار قال xdثnا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةa قال أنه قال dadkuna waa dad aynu hore usoo aragnay qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ma min صاaحب كنز lا يؤdي زكاته إلا أحمya عليه في ناri جهنم ma min صاaحب كنز كنز ruux leh wax la kaydsado ee la dhigto ee la haysto ama dhul ha ku jireen ama meel kaleo khasnadaaba ha ku urursanaadeen kaasi ma jiro oo laa yu-addi aan gudan ahayn zakaatahu zakadiisa aan bixin ahayn ilaa oo uu jiro ruuxdaa ama fid uu leeyahay lacag buu leeyahay dahab buu leeyahay waxyaalo meeshaasuu dee meel buu ku ururiyey oo awaa haysta una xaqii ilaahay buu kaba bixin waayey uxmiya calayhi kanzigii wey waa wixii dee ahaa ayaa waxaa lagu inta safaaix laga dhigo ayaa lagu kulayliyaa fi naari jahanama jahanama naarteeda bal xagga kanziga oo kale oo kollay halkan umuuro ku tacalluqsan sheekh ama sharaxa uu kuma sugan yahay isagoo aimadii ka horeysayna kaba soo naqlinaya horta wuxuu yihi kanziga abu jacfar itabari saaxiba tafsir buu kaba soo naqline kulu shayin majmuucun bacduhu calaa bacdin wax kastaoo laysu dhigo laysu geeyo ayaa kanzi lagu magacaabaa ama dhul dhexdii ha ku jiro oo dhulkaa lagu aaso matiis waxa weeyaan korkeeda ha kuba sugnaadee markaasaa wuxuu yidhaha zaada saaxib alcayni wagayru kitaabka alcayn la yidhaha ninkii lahaa iyo kayrkiina waxay ziyaadiyeen wakana maqzunan dee wax la ururiyo khasnad la geliyey ah alcaynna kale waa kitaab luqa ama kutubtii luqada kii uguba horreeyey ahaa khaliil ibn axmed baa lahaa yaan u dhamayn been bal haddaba taasi waa xagga luqadae waa tan qur'aankaba imaka waladiina yaknizuuna adahaba walfidata ay kuba timi kanzigaas oo kale ee qur'aanka kuba sugan kollay salaf alumma ama axaadiisa kuba timi muxuu yahay taa kollay aqwaal baa jirta marka la eego salafkii ummadda intooda badani waxay leeyihiin kanzigu waxa weeye maaha xoolo aada u badanuun kula maalin wajabat fiihi zakaatu falam tu'adda maal kastoo intii saka ku waajibtay aan sakadii laga bixin kanzi baa la odhanaya kol hadduu sake gaadhay oo sakadii laga bixin waayo dee ama ruuxu meel ha ku hayo ama ha isticmaalaye kaasi kanzi buu noqonayaa oo bal matalan taas ba yidhah laakiin haddii zakadii la bixiyo oo zakadii laga bixiyo in kastaba khasad ha ku jiro dhul hoosti ha ugu jire sakadiisi haddii la bixinayo kanzi maaha waciid lagu muto ama ciqaab laguma muto bal markaa barkoodna dee ahlaluqa wixii lagaba soo naqliyo ah maalka soo saa meel kuba urursan baaba kanzigu yahayna way kuba fasireen lakin waxay dhahen markaa aayadii baa ah e aayaddu hadday markaa ma macnihii luqada ku fasiraan waxay keenaysaa wax kastoo saa meel loogu haystaba inay ciqaabi kaba timaado ama zakaha laga bixeeyo ama yaan lagaba bixinin be de markaa waxay odhanayaan kuwa iyagu saali aayadda zakada ayaa nasakaysa bal adigu waxa weeyaan un kollay barhkoodna tiray sheegaane sida axaadiis ba waxay kuba yimaadeen maalkii haddii aada sakadiisa bixiso falaysa bikansin lafti buu ahaa taas kulu maalin udiyat zakaatu falaysa bikansin ama maal kastood sakadiisa bixisay faqad adhabta canhu shara faqad adhabta canka shara sharkiisi waad iska fogeyso waad iska kaxaysay marka waxa weeyaan adigu wixii zakadiisa la bixiyey luqa ahaan kansi ha lagubaba magacaabo waxa weeye isaga kan ciqaabi ka timaada ma aha oo xadiidkan baadna taa uba daliilo oo waa kan imakaan laftigan haynaa ma min saaxibi kanzin laa yu-addi zakatahu marka kanzi xataa luqa ahaan ha loogu magacaababa eh laakiin mid ay ciqaabi ka timaada ma aha e wa aayaduna kolley dee axaadiisii kale ay noo fasiraysa fayujcalu waa la yeelayaa safaayixa jamcu safiixatin safaaix balbalaaran ayaa laga dhigayaa fayukwa biha iyadoo naar lagu soo kulayliyey ayaa waxaa lagu gubayaa jambaahu wajabiinu xataa yaxkuma allahu bayna cibaadihi ilaa ilaahay kala xukumayo xisaabayo addoomihiisa oo xisaabtu dhammaanayso fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana uma yara ama yura sabiiluhu ima ilى ljana wa ima ilى الnar wama min saaxibi ibil laa yuؤaddi zakataha ilaa budixa laha biqaacin qarqarin kaawfari ma kanat waa waqtigay ugu taamsanayd tstn عaleyhi ay tamshi عaleyhi watajri عaleyhi waat istanat waata marka dhaweyd baan soayna fardaha macnaa iyadoo ku dul soconaysa kulama mada aleyhi mada caleyhi ukraa waa riwaayadii aan sheegaynay markastoo dee wixii istaba socday tii ugu dambeysay intay wada dhamaadaan ay wada maraan ay dhaafto oo korkiisa ay socoto tii ugu dambeysayba rudat caleyhi uulahaa haddana xaggii horu baa laga soo celinaya tii ugu horreysay ee lagu soo celinaya xaalkiisna saasuu noqonaya xatى yaxkuma اllahu bayna cibaadihi fi yowmi kana miqdaaru hamsiina alfa sana uma yura sabiilu ima ilى اljana waima ilى الnar wama min saaxibi ganamin laa yuؤaddi zakataha ila budixa laha biqaacin qarqarin kaawfari ma kanat fatadahu biadlaafiha raafafkeeday kuba joojin watandaxhu biquruniha laysa fiiha caqsaau waa mid geeskeedu maroora kumaba sugna walaa jalxaau mid aan geesa lahayn oo aljama ama jalxa iyo waa isla mid oo waa taasanyadii kuma sugna kulama madaa caleyhi ukraha rudat caleyhi ulaha xataa yaxkum allahu bayna cibaadihi fi yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin mima tacuduuna ujeedadu sanadaha tirsataan uma yura sabiilu ima ilى ljanati wa ima ilى الnar qaala suhaylu suhayl ba wuxu uhi waa suhayl ibn abi صaalix abihi baanu xadiidka ka warinaya abihina abu hurayra markii horena maxaan soo aragnay xadiidka zayd ibn aslam oo abaa saalix oo aabihii ka warinaya zayd ibnu aslam baa isaguna xadiidkii warinaya laftigiisa oo dhan oo shaki aanu kuba sugnayn oo lo-duna ay ku jirtay waynu soo aragnay lakiin waa riwaayada suhayl can abihi falaa adri ma garanayo adakara albaqara am la inuu halkan lo-da sheegayo kale lakiin dee riwaayadii aabihii laga wariyey weliba nin isaga kasii itqaan badan waa zayd ibnu aslam uu kaba wariyey waa taa inoogu sugnayd lo-duna inay kuba sugnayd qaale waxay idhaaheen markaa falkhaylu ya rasuula allahi qal alkhayl fi nawaasiha aw qaala alkhayl macquud fi nawaasiha alkhayr ilى ywm اqiyaama hadalaa soo yar dhexgalay haddaan xadiidka laftigiisa qaadano alkhayl fi nawaasiha alkhayr ilى ywm اqiyaama in la yidhaa iyo ama alkhayl macquud fi nawaasiha alkhayr ilى ywm اqiyaama lakiin isagaa shaki galay lafdigii oo waa ka yidhi sahil ba muxuu ihi marka aw qaala alkhayl macquud fi nas qaala suhaylu anaa shuku anaa shakigu aniga anaa shakiyey inay ahayd macquudun aanay la socon lakin kolley waa macno dee meeshii jira oo fardaha foodooda waxaa kuba guntan alkhayru khayr baa ku guntan ilaa yawm lqiyaama markay fardaha noqoto foodoodan waana waxaa kuba xidhan markaasoo waa intan dee madaxooda ama wejigooda ugu soo horeysa shaashka ay kuba leeyiin khayr ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadhaya ama qiyaama uu kaba dhawaanayo de xataa haddii waktiyadii imaka aan iyadii lagaba maarmo wax kale laguma dagaalamo iyadu baabka ay kaba baxday haddana dee manaadiqda qaarkood iyo meelo aanay waxaani marayn oo looba adeegsan karayo shakhayr kaleo lagu qabsan kara waaba iska jira oo taasi ma dhammaan bal haddaba markaas macquudun fi nawaasiha alkhayr waxaa ku guntan nawaasideeda jamcu naasiyati weeye alkhayr khayrkana waa maxay xadiidkii kale dee saxaabi kalea warinayeyba oo lafdigoo dee kolley kitaabkana kuba sugan bukhaarina laba wadaagsaday alajru walmaqdamu oo khayrkaa foodooda kuba xidhani ama ku guntani waa maxay wa ajriga waa taa aynu soo maray ruuxa uhaysta fii sabiili llahi ajriga badan uu leeyahay waynu walmaqdamu oo dee markii lagu jihaadayey gaalada la jihaadayey xoolihii la helayeyna waa wixii iyaga sababtooda kuba imanayay oo waa ajriga oo isagoo ukhrawiyah iyo maqdamkan dunawiga xadiidkii taasi kuma timi waana xadiidkaa dee isna saxiixa ayaa imika khayrkan yahay alأjr wاlmgنم alkhayr ثaلaثaة fardu haddaba saddex weeyaano fahiya lirajuli أjr walirajuli sitr walirajuli wisr faama lati ti hiya lahu ajrun ajriga uguma sugnayd ee ajriga u ahayd farajulu nin weeye yatakiduhaa yeelanaya haysanaya fi sabiili اlahi wayuciduhaa diyaarinayo lahu ay lisabiili اlahi u diyaarinayo o halkaasu uhaystaa falaa tugayibu ma qarinayso shaya ma fii buduuniha caloosheeda taqyibku waa iyadoo cunto wixii oo kuma qarinayso shaya caloosheeda wax calafkii wixii ay cunaysay waxay cabaysay ilaa kataba allahu lahu ajran ajri baa isaga ilaahay ugu qoraya walow racaaha hadduu daajiyo fii marjin meel daaqsina ma akalat ma cunto min shayin ama ilaa kataba allahu oo waxma cunto halkaa kama daaqdo ilaa kataba allahu lahu biha ajran walow saqaha hadduu waraabiyo min nahrin webi uu ka waraabiyo kana lahu bikuli qadratin dhibic kastoo tugayibaha ay ku qarinayso fii buduuniha caloosheeda caloosheeda gelaysa ajru ajri baa ugu sugnaanaya xataa dakara alajra fii abwaaliha waaraasiha saynu xadiidkii horeba kuwa soo marnay ajri laga helayo kaandeedan iyo rawskeedan dee waa ilaalintii iyo dhaqaalayntii iyo taajintii ayaa waxyaalahani kaba dhasheene walow istanat hadday cararto sharafan aw sharafayni waa in meel taaga ama laba taagba ay ka gudubtay ama se waa shawb ama laba shawb kutiba lahu bikuli khuwatin takduuha ajrun tallaabo kastoo ay qaado ajri baa loo qoraya khuwa iyo khadwa labadaba dee luqada way noogaba mid waana yimaadaano kollay farqiga ay yidhaahaan waa udhaxeeya khadwa haddii la yidhaaho waa dee imika khada yakdu khadwatan uu tallaabsadayo waa masdaru maro waa tallaabadii mar la qaadaya khadwo la yidhaah khudwana waxaa la yidhaah maa bayna rijlayn ruuxa lugtiisa iyo lugta kale intaa udhaxaysa ayaa khudwo la yidhaha markaa khadwo haddii la yidhaha khadawaat bay ku jamciyaan khudwo marka ay tahayna khuduwaat adna waa laguma jamciyaan iyo khudwaat bay kuba jamciyaane ee muhimka waa farqiga udhe ay udhexaysiiyaan oo khadwana waa masderkii maro oo waa tallaabo la qaado mar ayay noqon khudwana maa bayna rijlayn intaa laba lugood udhaxaysa intaasoo masaafadaas ayaa khudwo la yidhaha haddaba intii ay qaado waa marka ay tallaabsanayso oo takduha ajrun ajri baa ugu sugnaanaya ama aladi hiya lahu sitrun ninka isaga asr utay farajulu yatakiduha takaruma watajamula waa dee isagii waa isku dhowrayaayo takarum iyo isqurxin iyo taas waa isa mahafaan uma haysto dad kale inuu kula coloobo iyo taasna uma haysto ee waxa weeyaan waa isagii uu ku intifaacaya uu raacaya dee kollay iyadina sharaf baabay dee uma ahaydba takaruma watajamulan walaa yansa aanan iloobahayna xaqa duhuriha wa butuuniha dhabaradeeda xaqa dee isaga ay tahay inuu kaba guto aba isagoo ruuxii u baanaa kuba qaadiya wixii laba midkaa wa butuuniha waa calafinteedi iyo waxyaalahaas aba xaqa buduunteedu ay noqon fi cusriha wa yusriha waktiga ay dee shido iyo kuba sugan tahay iyo markaa ay barwaaqo iyo yaxla joogaba adigu xaqi ma iloobin kaa isaga astur bay u tahay oo dee waxaan iyadii tarankeedii waa kan ku intifaacaya iibsanaya ama wax kaleba isagiiba aba raacaya si kale ugu intifaacaya waama aladi calayhi wisru ninka isaga korkiisa ay dembi kuma tahay faaladi yatakiduha ashara wabadaran wabadakan wariyaa naasi waa alfaada isku dhow waa ka asharan alashar waa almarax iyo de waa fahanka iyo farax iyo waxyaalahaas ba ashar uu yahay wabadaranna waaba tan horeynu soo maray alkibr waa badar lxaq waa duqyaankii xaqa oo la diidayo waa adu waa kibriyo isla weyne wabadakhana badarun buu laba mid yahay waryaanaasi markaa waa alfaada isku dhow adigu wuxuu isu haystaa u ninkani waa fakri iyo dadkii inuu ugu faano iyo taas iyo uu dadka isku tustusa iyo kibr iyo taasu uhaystaa iyo daati aynu kuma soo marray waniwaan liahli islam ba waryaanaas fadalika aladi hiya alayhi wisr kaasi waa ninka ay dembiga korkiisa kuba tahay qaluu falxumuru bal damarina ka waran ya rasuul allah qaala ma anzla allahu calaya fiha shayan ila hadihi alaayat aljamicata alfaada aayadan jaamicada ah ee macnaha ballaadhan le kelida ah nadirka aan lahaynu mooye wax iyada markaa oo iyo cumuumkii bay soo gelaysaa weeye labada dhinacba faman yacmal midqaala darati khayra yara waman yacmal midqaala darati shara yara وxadثna qtaybaة بن سعيidi qala xadثna cabdالعaزيز عn اdarawardiy عan سhayl bad isnaad وsaq الxadيث xadiثkii buu kaxeeyey waxa dee laftig taynus kala soo baxnay وxadثnي محamed بن cabd للhi بن baزicin qala xadثna يزيد بن زurيcin qala xadثna rوح بن الqاsmi qala xadثna سhayl بن abi صالح bhada الاسناad waa isnaadkii عan abيه عan abi hurayrata وqala lakin wuxuu hi bedela caqsaء cadba halkii caqsa nihi waa taa geeskeedu qaloocan yahay ayaa cadba ti geeskeedu jabnaa وaqala fayukwa biha jabh وaظahr halkaa aynu kuba soo marnay jambahu aynu lafdigii hore kuba soo marray riwaayadii hore ayaa halkan jambuhu wa dahruh walam yadkur jabiinuhu halkaa hadda dee ina lafdigii baan eegeynaa ina haddaan walam yadkur muu sheegin jabiinuhu inaan mafcuul aqrinay hayde laakiin lafdigii xadiidku dee muxuu aha jabiinuhu buu ahaayo waa xikaayo markay baan xikaayo tahay in umurahani dee kolley sidoodii baa lagu daaya وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadثna بن وهب qال أخbarnي cمر بن الحاrث أن بkyr وبkyr بن cabd للh بن ashajn habena dhaweyd ba soo haynay xadثhu عan dكوان dكوانna waa abu صالح an shayl dhalay عan أbي هurayرaةa عan رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أنه qاal إdا lm يؤdي المرء ruuxu hadaanu gudan xaq الlahi aw الصدقةa في ibilihi sakadii aanu geeliisa ka bixin xaqi ilahay waa isage e ciqaabkaasa u mudanaya wasaq xadiiث binaxwi xadiiثi suhayl can abih xadaثna isxaaq بn ibrahim qal aخbarana cabdالرazaq وxadaثnii mحamed بn raafic wlfd lahu qal xadaثna cabdالرazaq qal aخbarana بn jurayji qal aخbaranii abu الزubayr أنh abا زbayr mحamed بn msلm samica wuxuu maqlay jaabir بn cabd لlahi الأnصاriي xadiidkii hore xadiiث abi hurayr waa xadiiث jaabir oo kii lamida yaqul xaal ku qowlayo سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول ma min صاaحب بl laa yfعl فيha aan ku falayn حa حaqa ay leedahay xaqina wuu inoo soo socdaaba waxna waan kasoo aragnay إلا jaءت yوم القيامaةi way imanaysaa أكثara ma ki kii ugu badnayd kanad ay ahayd qad aslham de waktigaa wixii ka horeeyeyba ama de intii uu joogay oo dhan ugeelaa lahaa maalintay ugu badnayd iyadoo waqacada lahaa uu fadhiisanaya de waana loo jeefinba بqاacin qarqarin meel banaan oo siman tstadnu calayhi iyadoo dee dul maraysa weeye biqawaaimiha adimadeedii iyo waakfaafiha baabicooyinkoodii baabicooyinkeedii walaa صaaxibi baqarin laa yafcalu fiha xaqaha ila jaءat ywma اlqiyamati akara ma kanat waqacada laha biqaacin qarqarin tandaxu bquruuniha watadahu biqawaa'imiha adimadiina way ku joojinaysa walaa صaaxibi qanimin laa yafcalu fiha xaqaha ila jaءat ywma اlqiyamati akara ma kanat waqacada laha biqaacin qarqarin tandaxu bquruuniha watadahu biadlaafiha laysa fiiha manaa waa markay noqoto adrhigii iyo lo-dii kuma sugna jamaa-u waa halkii aynu jalxaaw kusoo maray oo kale waa mid seeyo oon geesa lahaynu kuma sugna walaa munkasirun qarnuha waa halkii cadwa aynu raftigii hore kusoo maray mid geeskeedu jaban yahayna kuma jiro walaa saaxibi kanzin laa yafcalu fiihi xaqahu ilaa jaa kanzuhu kanzigiisi baa iman waa ciqaab labaad oon tii hore ahayn tani yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayuu imanaya oo kansigiisi shujaacan aqraca abees dee waxa weeyaan aqraco dee waxa weeye malaaxaadii iyo waxyaalahaasi ka dhamaadeen suntiisa badan daraaddeed madaxiis isagoo aboya shujaacan waa adigu alxayatu dakr bay leeyihin o masunan yatbachu isagoo dabagelayo faatixan xaariya in mid kala qaadaya fah macnaa mas weyno dee suntiisu ay aad iyo aada u badantao kaa aqrac lagaba cabiray oo ay bal matsalan taas ayaa waxa weeye oo aqracnimadii ba wuxuu leeyahay adigu waa deet ay kuba safasireen oo inuu likasrati sumiha aladi tamacada shacaru likasrati sumi marka wa waxay leeyihin alxayatu dakar waxaa kaloo shujaacayn waa maskan weyne dabada isku taaga ee kolkol dee ruuxii fariskaaba gaari karo weeyaan kolkol dee laba arke intuu dabadiisa isku taago istaago oo kale kaas baa shujaacuya haddaba nooc saasa laga soo dhigaya kanzigiisii baa tan laga soo dhigaya sa dee ciqaabaha qaarkoodna safaaix loogaba dhigayo yatbacu waanu dabagelaya isagoo isna ka ordaya faatixan faahu isagoo afkiisa kala furaya oo faida ataahu marka uu yimaado maskacaynkaasi kusoo baxo ayuu faram inuu ka cararaya fayunaadihu u dhawaaqaya wuxuu odhanaya khud kanzaka aladii khaba'ta anigaa kanzigaagii ah weeye kanzigaagii aada qarinaysay sekada aad u diidaysay qaado ayuu ku odhanaya fa ana canhu haniyun anigu maanta uma baahni e kale qaado kanzigaagii qaado qolooyinkii kitaaba sharci barhkood ayaa waxay kaba dhigeen halkan qowl inuu qadaran yahay oo markuu ku yidhaha khud kanzaka aladi khaba'ta oo odhanaya isagu qaala ana canhu ganiyun maanta uma baahni uu odhanayo dee wada kasii ordayaabo marka uu noqdo cidda dee la cadaabayo ee saaxib alkansi inuu hadalkiiyo bacdigood say malaha ciyaadiya ishaareen faidaa ra'aa markuu arko ee kama badinayo wuxuu ordaba u arko inaanu ka badinayn faidaa ra'aa markuu arko anlaa budda minhu kolley inuu soo gaadhayo mahuraan tahay inuu waxani haleelo ayuu salaka yadow gacantiisii gelinaya fi fiha afkiisa oo wuxuu isleeyahy bal jirkii kale isagoo ku badbaadinayo afkiisii buu gacantii gelinaya fayaqdamuha uu calaashanaya qadmina waa jejebinta ama calaashayga elka afkooda elka intoodan hore wax lagu calaashada yidhahdo fayaqdamuhaa qadma alfaxli ka qadmi alfaxli wey waa neef qoodha sida awr qoodhoo kale si wuxu raamsado ayuu gacantii uba raamsanaya waa ciqaab aad iyo aad u adag dee waciid weynna weeye oo ciddii bal markaa waxaa lahayd inay bal umuuraha kuba cibro qaato xaqa ilaahay yar waa wax yaroo kooban maalkiisiibuu ku da u dahiraya naftiisiibuu dahiraya aakhiruhu janno iyo rabihii ilaahay kuba helaya ciqaabkan buu kaga badbaadaya haddii kale dee waxaasaa wada haysanaya ama haysanaya kii zakadii bixin waaye qaala abu zubayr abu zubayr ba wuxuu yihi waana ninkii xadiidka jaabir kaba wariyey samictu cubayd bna cumeyrin baan maqlay yaqulu hada lqawla isagoo xadiidkan sheegayo qowlkan leh oo macnaha markii hore ayuu cubayd ibnu cumayr oo hore inuu soo maray waa alaythi waa waacadkii ama qaasigii reer maka ibnu cumar baa majliskiisa fadhiisan jiray marka uu dadka wacdiyayo ayuu fadhiisan jirayba waxaana la yidhaha waktigii rasuulku u dhashay ayuu maqlay horeynu kitaabka ugu soo aragnay isagoo xadiidkan lakin dee mursal buu noqonayaayo isagu ina saxaabi ma ahe ثuma sأlna jaabir بn cabdالlahi baan weydiinay can dalika faqala mila qowl cubayd بn cmer si de cubayd بn cmer aan kaba maqlay xadiidku markan dambu musnad noqday sanadkiisu xidhiday ayaan u kaba maqlay وqala abu zubayr wuxuu yihi samictu cubayd bna cmayrin baan maqlay yaqul xaalu ku qawlayo qala rajul intani markaa mursal bay noqon lakin xadiidka jaabiree damba ayay inoogu sugan tahay ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay o ma xaq ibili gela xaqiisu muxuu yahay qala xalbha calى اlma ama xalbha labadiiba iyadoo biyaha korkooda markaa ceelka la keenay cabayso dadkaa dee baahan dadkaa socotadiisa ay u cadbaan oo ay caanaheeda u dhamaan oo wax loogaba siiyo in ceelka korkiisa lagu lisaa waa xaqiiba kaba midi marka xaqani waa min makarim akhlaaq bay kuwa xambaareen lakin hadduu dee ruux mudaro u baahni jiro waajib buu isagu noqonaya walow dee xaqa maalka hortii waa zakada nafteeda lakin xuquuq kale oo idiraar keeno ama baahi keento oo ka baxsan zakadii baa jirto dee siladii arxaamta oo kale ruuxii qaawanaa kii gaajaysnaa kii mudarka ahaa waxsiintiisii oo kale iyaduna waa xaq dee ka baxsan kii zakadii oo maalkii lagaba doonayo o de markaa haddii dee cid kale oo ka kaafida ay meeshii jirto baab makarim lakhlaaq unbuu noqonay xalabuha ama xalbuha cala lma waicaadatu dalwiha waa ruuxu dee markaa ceelka marka la keeno wadaantii lagu waraabinayo o kale ruuxii aan dalwi haysan ood caariyeyso waa iyadna xaqibu kama mid yahay waicaadatu faxliha waa neefkii qoodhaasa awrkii oo kale ee ninkii geel lahaa waxa weeyaan aan awr ugu jirin oo awrkii la caariyeeyo si u gelaysa oo waabahyo wamanixatuha waa neefkii maalka laysu siinayay iyaduna ee ruuxii aan wax lahayn la siinayay si u caanaheeda inta irmaanta ugu intifaaco marka dambena uu soo celiyo waayo manixadu taa weeye manixadu sinta wax laysa siiye hibadana manixa waa la yidhaha ama manha waxamlun calayha qaadid iyadii laguma xambaaro fi sabiil lah ujeedadu dee ama ruux dee jihaadaya neefkii la siiye uu kuma jihaadaya xdثna محamed بn cabd للahi بn نmayri qal xadثna abi qal xadثna cabdالmلك عan abi زbayr عan jaaبir بn cabdالlahi عan النabiyi slى الlahu عalيه وsلم qaala ma min صaaxibi ibilin walaa baqrin walaa غanami la yuؤdي xaqaha إila uqcida laha yوم القiyamati baqاعin qarqarin tadhu dat dilfi ti dilfiga lahayd way ku joojinaysa ama bdilfiha watandaxu dat اlqarni ti geeska lahaydna biqarniha geeskeedii ku ardiyeysa laysa fiha yوmaidi jama walaa maksuraة اqarn qulnaa ya rasuul الlahi wama xaqha eeg xadiidkii maanta waa marfuuco taa hore waa riwaaye mursalay ahayd cubayd waxaan ihi waa saxa taabici lakin maka waa kan isagoo mursala isagoo musnada ya rasuul الlahi wama xaqha qaala iطraaqu faxliha waa neefkeedii qoodhahay oo ciddii kale ee uma baahnayd la caariyeeyo waicaaraةu dalwiha wamanixataha waxalabuha calى اlma waxamlu calayha fi sabiil الlahi walaa min صaaxibi maali lah yuؤdي zakatahu maalkii maka halkan waaba dee dahabki iyo fidadi iyo lacagti iyo wixii curud tijaariya waxa laa yuؤdي zakatahu ila taxawala wuxuu isu bedelayaa waa maalkiisa yوم القiyamati shujaaعa shujaaعan waa maska aqrca yatبcu صaaxibahu isagoo saaxibkiisii raacaya xayثuma dahaba meel alla meesha u tagaba wahuwa yafiru minhu wayuqaalu waxaana la odhan hada malka اladي kunta tdkl bi waa xoolahaagii aad ku bakayraysay waa kan faida ra'a anahu laa buda minhu markuu arkay inaanu kolley ka baxsanahayn oo mahuraan ay tahay waxan inuu soo gaadho ayuu adkala yadahu fiih fajacala wuxuu gudagelayaa yaqdamuha inuu calaashanayo kamaa yaqdamu lfaxlu neefka qoodhiisi waxa uu raamsanayo uma raamsado allah subxana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk allahuma zidna walaa tanqus